xilli dowlad federaalka uu madaxweyneha ka yahay xasan sheekh maxamuud ee dalka ka wado xaraash ka dhan hantida ummadda soomaaliyeed ayaa waxau imika xaraashaya dhul daaqsimadii dhulbeereed ku yaala duulaadka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe isagoona ay boobkani ku heliyaan shirkado ay ka mid yihiin kuwa turkida sida dadkii deegaanku ay sheegeen waxaa dhulkooda si gaar ah boobka ugu haya laba shirkadood oo ay mid ay tahay shirkadda turkida ee albeerka shirkad lagu magacaabo docol waxayna sheegeen in dowladda federaalka hor ka xiso shirkadahan iyaduna wadato arrinta ay sida gaarka cabashada ugu muujiyeen ayaa ah in halkaasi dhagaxyo waaweyn oo shubha soo dhigeen dowladda federaalka ee shirkadaha ay wadato iyagoo huwan magaca mashruuciyo inay horumarinayaan deegaanka sida ay hadalka u dhigeen qaar ka mid a odayaasha deegaanka iyo bulshada qeybada kala duwan oo arrintan ku buraarugay ayaa hubkooda qaatay waxayna sheegeen inaan dhulkan laga boobi karin islamarkaana ay difaacayaan waa kuwan iyaga ka warmaya arrintaas waxaan dacwo ka nahay shirkadda dhagaxaan soo dhigtay shirkadda albeereg iyo mataqaanaa shirkadda layidhaha docol la yidhaha maa dacwo ka nahay dhulkan boqolaal qofaa u dhimatay boqolaal qofaa joogta dhulkan dhul oo mataqaanaa oo sano mataqaanaa kumayaal sano la leeyahay waaye qolyaha soo dhiga waxaan gadaashaydaa waxaan gadaashaynaa qolyaha soo dhiga waa burcad waa tuugo waa dad dadkaan handadi raba dad la handadi karana ma aha waa sira yihiinaan leeyaha ka noqdaan dhulkeenna aabbayaasheenaan ka dhaxalnay dad maha qaxootiyahoo haddaan yimida ma nihin dad deegaankoodii joogaan nahnay ninkay hawuuga jirto inuu wax ka samaysto ee asu deegaan ka samaysto amba asu mashaariic ka fuliyo yow ku ajarminaan leennahay habaan ka bix aan ka joognaa haddii ilaahay idmo hadduu naga nalaga aqbalo dhulkayna waxaan weyninka badan loo la soo dhiga nalan ka qaado khayroo nabad haddaan nalan ka qaadin dad oo maaragtaya dhulkooda anaana la xoog lagu qaadan karin a meeshaan degan si kastaba ahaatee tan iyo markuu dowladda federaalka majaraxa u qabtay xasan sheekh wax heshiisyo qarsoodi ay kugu muuqdaba uu la galay shirkado shisheeye kuwaasoo boobba'an ku haya khayraadka ummadda soomaaliyeed iyadoona ay shirkadahaasi horboodaysa dowladda turkiga taasoo horey loogu wareejiyay bad iyo berri intaba